munaasabadan oo ahayd mid diye loogu kala wareejinayay beelo walaalo ah islamarkaana dhex martay dirir ayaa diye u kala wareejisay wilaayada islaamiga hayshabeellada dhexe diyadan ayaa loo kala wareejiyey beelaha wacaysle iyo daa'uud kadib dagaal dhex maray beelahan ayaa iska dilay koo iyo toban qof beesha daa'uud ayaa wareejisay diyada laba ruux halka beesha wacaysle ee iyaduna wareejisay diyada sagaal qof munaasabadan diyo wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha labada beel oo ay diratu dhex martay kadib markii ay gogol u dhigtay wilaayada islaamiga hayshabeellada dhexe ugu horeyn madasha diyadda lagu kala wareejinayay ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah nabadoonnada beesha daa'uud isagoona beesha wacaysle ku wareejiyey diyada laba ruux oo ay dileen anoo ah nabadoonka daa'uud waxaan walaalahayn waceysle waxaan ku wareejina maanta siddeetan kun oo doolar oo u dhiganto laba nin anankana waxaan kala wareegnay saddex boqol iyo lixdan kun oo u dhiganto sagaal nin waxaa gogoshaas noo dhigay walaayada islaamka shabeellaha dhexe ilaaha mahadda iskaleh anigoo ah oo ku hadlaaya idaacadda kasii dayhayay inaan ka mid ahay odayaasha daa'uud ee nabadoonyada waxaan idaacadda ka sii dayhayaa walaalahayna niman ah oo wacaasle la yidhaa iyo daa'uud inay kala dileen sagaal nin iyo laba nin toban iyo kow qofood laba nin asugu dila daa'uud sagaalna wacaasle dilay inuu daa'uud kala wareegay wacaasle saddex boqol iyo lixdan kunoo dollar oo loo dhigaayo sagaal qofood diyadur waceeslanuu ku wareejiyey sideetan kunoo dollar oo loo dhigaayo laba qofood waxaan idaacadda kasii dayhawaa intaas waxaana gogol wanaagsan oo farxad leh oo haddii ilaahay ku idmaan noo dhigay walaayada islaamiga sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada beesha waceysle oo iyaguna wareejiyey diyadii sagaal ruux oo ay horey u dileen beelahan ayaa u mahad celiyey wilaayada islaamiga hayshabeellada dhexe oo diyada u kala wareejisay anoo ka socda beesha waceysle oo nabadoon foodala la yiraa waxaan la joogaa walaayada islaamiga ah dabadeed ilaadkiisa xoolo la isku lahay ayaan beriga cirib tirnay waceysle hor wuxuu u bixiyey dibna wuxuu bixiyey annagana haddaan waceeslanahay waxaan qaadanay afartan kun oo horo iyo afartan dambe aan qaadanay xoolahaas saasaan ku kala wareegnan ku heshiinay waa u mahad celaynaa walaayada iyo walaalaha la jira iyo akhyaarta kulli waana ku heshiinay waana feermaynay waana ku guddoonnay waxaa marar badan wilaayaadka islaamigaha ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan oo kale diyad loogu kala wareejiyey beelo walaala ah oo dagaal dhex maray